hay-adda maareyntiiyo masiibooyinka qaranka iyo boqolaal qoys aan ka qeybadi deeq raashiinga xaafadda saybyaan ee degmada hodan ee magaalada muqdisho deeqdi raashinka haytiya walibaan iska jartay oo ka kooban haytaya bur bariis sokor timiriyo canaa horeyntii agaasimaga waxda gargaarka hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka marwe sahre cali yuusuf iyo weliba iyo ku warbiiday gargaarka hay-adda iyo biidiya
aan taaganahay degmada hodan waaxda oktoobar oo aan maanta aan ku qaybinayno raashin iskugu jira noocyadiisa kala duwan timir bur bariis caano boore iskugu jira oo aan u qaybinayno dad danyara oo ka kooban agoon iyo dad masaakiina waxba haysanin annagoo ah hay-addii maareynta masiibooyinka kana duulayna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ay ugu baaqeen in la gargaaro dadka tabaalaysan oo danyartaan waxba haysan oo ka soo barakacay fatahaadaha colaadaha iyo abaaraha in loo gargaaro ay ku baaqeen waxaan kaloo aan maanta aan fursaddan uga faa'iidaysanaynaa dadkan maanta wax la siiyey ee iskugu jira agoomaha iyo dadka danyarta ah waxaan u sheegaynaa raashinkan inay guryahooda geystaan annaga haddaan hay-addii maareynta masiibooyinka aan nahay waxaan u taaganaa mar walba u gargaaridda dadka danyarta ah iyo dadka aan waxba haysan agoomaha oo aan aad iyo aad annagu aan fokiskeenna u yahay dadka agoomaha ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ballan qaadaynaa in agoonta iyo dadka danyarta aan caawinayn tukumida dadkii ku faa'iidaysaday deeqdasay raashinka iyo weliba ayaan kuma hadnagtay hay-adda maareyntii masiibooyinka qaranka sida deeqda raashinka iyo ondeersiyaga waxaan uga mahadcelinaynaa hay-adda maareynta iyo masiibooyinka deeqda maantay ay ugu deeqday dadka tabaalaysan ee agoonta iyo dadka masaakiinta isugu jira boqol qof oo maanta halkan degmada hodan waaxda oktoobar loogu qeybiyey boqol qof oo masaakiina oo isugu jirta agoon iyo dad maataa marka waa uga mahad celinaynaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ayagana allah ka dhigo wix ay intifaacaan waxaa kaleetoo aan codsanaynaa dadku inaysan boqol iyo wax u dhow aysan ahayn ay dad fara badan yihiin waxaan ka codsanaynaa dadkaas in ilgaara lagu arko oo mar walba ay u baahan yihiin in la taageero